doorashadu waa process dheer oo istaba socda oo ka bilaabanaya inaan odayaasha ay imaadaan jadwalka maanta waan kusoo saarnay bisha lulio ilaa iyo maxaan ku dhahaa shan iyo tobanka odayaasha insha allah kusoo xaroon doona cidda maqan odayaashii baarlamaanka xuli lahaa labaatan beri gudahood waxay kusoo xuli doonaan xubnaha xildhibaanada ay kusoo xuli doonaan intaa waxaa dhex socon doonaa inaanu arjiyada ka qabano oo aan registration usuubino dadkii musharaxiinta ahaa u tartamaya madaxtinimada dowlad goboleedka jubbaland waxaa kusii jira in haddi baarlamaankii la dhaariyo in guddoonkii baarlamaanka la doorto markaas kadib khudbadihii tartamayaasha madaxweynaha ay bilowdaan kadibna aanu madaxweynihii la doorto aniga aan qabo ma aha walaac ani khaas igu ah waa reer jubbaland oo dhan waa soomaaliya oo dhan oo daawanaysa ama danaynaysa horumarka iyo horusocodka jubbaland sidaa la socotaan jubbaland ilaa hadda waxay ahayd bishii afraad shan iyo tobankeeda in la dhamaystiro xulista baarlamaanka haddana waxaan maraynaa bishii toddobaad dhex bartankeedii marka nidaamkii ilaa hadda lama oga maadaama soomaaliya ay qaadatay systemka baarlamaaniga ah waxaa la yidhahdaa dee dhaqanna waan samayno ilaa hadda shaksi iyo codkii lama gaari karo marka process ahaan nidaam ahaan aan ku soconno soomaaliya waxay tahay in dhaqanka ay soo xulaan xildhibaanada jifo walba ay soo xusho xildhibaankeedii oo loo daayo shaqada suldaankii ama ogaaskii ama nadoonkii ama malaaqii loo daayo guddigan oo runtii shaqadiisa annagu dee dastuuriyan markii hore ay ahayd in ayagu maaragtay ay xulaan baarlamaanka iyo yani shaqadooda halka ay ahayd haddanana maaragtay aada moodo in yani guddoonka baarlamaanka shaqadiisii markii la dooto xildhibaanada waxay sida dastuuriga ama sida sharciga baarlamaanada soomaaliya wax doorta in guddiga doorashooyinku ay soo gaarsiiyaan guddoonka baarlamaanka guddoonka baarlamaankuna hadha uu dooranayo guddi guddigaasuna uu qabanayo tartanka madaxweynaha taas marka waxaad moodaa habraacaas oo dhan meesha hadda kuma cadda iyadoo de wakti aada ogtahay in lagu daray oo agost shan iyo tobankeeda ahayd ilaa maaragtay soddonka agost waktigu dib usii dhacay lagala yaabo inuu dib usii dhici doono waxyaalahaas oo dhan runtii waxyaalahaad mooda in la saxay u baahan yihin oo dhaliila ah naa misannahay guddiga doorashadu waajib bay leeyihiin waajibkooda inay ku ekaadaan iyagana waajibkooda lagu gacan siiyo sidoo kale waxaan leenahay amniga jubbaland waa muhiim lexejeclo weyn baa naga haysa dadkayaga iyo dhulkayaga weeye in carqalad la geliya maaha waxaana cad haddii bahasha meeshii madaxa ayd inta laga tago majaha sheekada la aado waa imaanaysaa carqalad iyo ammaan la'aan ammaan la'aan baan ka dhigaynaa taas oo ah mid ay keenayso in awood maroorsi iyo cadaalad darre ay meesha timaado